أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqolix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeenna caalamka kuwooda ugu waaweyn dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaanno ka kala tirsan wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filin cusub oo lagu soo bandhigayo qaybta koowaad weerar khasaare lagu soo gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud wasiir ka tirsan maamulka suhyuuniyadda yuhuudda ayaa la ilmeeyey dhiigbaxa xooggan ee ku socda askarta yuhuudda siyaasiyiin iyo xildhibaanno ka tirsan murtadiinta ayaa si adag uga soo horjeestay go'aan ka soo baxay shir magaalada muqdisho uga socday madaxa kooxda riddada iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada shahaadala diriiryada ah munaasabad lagu iclaamiyey golaha nuqabada wilaayada jubbada hoose ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayadaas kooxa burcad koonfur afrikaan ah ayaa dilay ruux soomaali ah xilli uu sii kordhayo dilalka iyo boobka loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo waxgaradka mid ka mida deegaanada hoostaga degmada baar dheere ayaa ku soo gebagaboobay degmadaas أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeenna saakay kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano ka kala tirsan wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen yaasir moxamed dagaaladani oo ahaa kuwo culus waxay habeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen xeryo ciidan iyo saldhigyo kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiintu ay kaga sugan yihiin qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada dinsoor waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan isla baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee deegaanka awdiinle oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta ee deegaanka bolomareer oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee xaafadaha mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar qaraxa ku qaaday guriga uu magaalada dhoobley ka degan yahay gudoomiyaha maamulka riddada ee degmadaasi banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar qaraxa ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari mid kalena waa uu ku dhaawacmay howlgalladani xalay ka kala dhacay banaadir jubbada hoose baay shabeellada hoose waxay qayb ka noqonayaan howlgallada ay halyeeyada tawxiidku ku beegsanayaan kufaarta iyo murtadiinta kusoo duushay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta shukran akhuuna yaasir kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filin cusub oo lagu soo bandhigayo qaybta koowaad weerar khasaare lagu soo gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
xaqa iyo baadilka ayaa ishaardinaya marba marka ka dambaysa kataa'ib al ikhbaariyana waxay baahinaysaa filimaan kooban oo ku aadan jabka murtadiinta ka soo gaaray duulaanka shareecala dirirka ah ee ay ku soo qaadeen qaar ka mida wilaayaadka islaamiga kataa'ib al ikhbaariya ayaa markan soo muujinaysa dhamaca rasaasta iyo baaruud ku dulhoobatay maleeshiyaad murtadiinna oo ku sugnaa deegaanka geerile ee duleedka degmada ceeldheer wilaayada galgaduud ee bartamaha soomaaliya filimka waxa uu ku bilaabanayaa midadka maleeshiyaadka riddada ee lagu xasuuqay dagaalka kuwaasoo isbarkan goobta dagaalka waxaase xigay dhawaqa rasaas kulul oo mar qura sida daruur hoortay oo kale ku dulda'day maleeshiyaadka riddada ee sida indhala-aantaa loogu soo xaaqay furumaha holaca iyo baaruudda ee gobolka galgaduud muddo kadib la isma haysan oo waa la kala baxay firxadka maleeshiyaadka riddada ayaa sida dhurwa ari galay oo kale ku firxaday hoodka raggii galayna kama aysan harin oo way baacsadeen ilaa bakhtigooda ay ka tillaabsadaan waxaa filimka ka soo muuqanaya ku dhowaad toban ka mida midadka maleeshiyaadka riddada ee lagu xasuuqay dagaalka kuwaasoo qaarkood xabadda ay ka haleeshay dhabarka dambe iyaga oo baxsad ah suldaan daa'uud xasan aadan suldaanka beesha waciisle ayaa filimka ka soo muuqanaya isagoo dul taagan meydadka maleeshiyaadka lagu xasuuqay dagaalka alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay igii jebiyey nimankii murtadiinta ahaa ee soo duulayaasha ahaa ee gardarrada ku soo duulay ee deegaankeenna ku soo duula waa kuwa hadda yaalla meelahan yaalla nimankan deegaanka wuxuu ahaa u dhexeeya coysweyne iyo ku baaba'ay iyo ceeldheer u dhow deegaanka geyrile la yidhaahdo ku baaba'ay nimankaanu in badan baan u dignay oon u sheegnay oon dhahnay war niman yahow wuxuu ahaa gardarrada aad haysaan iyo dulmiga aad wadiin iyo shareeca dumiska aad wadiin iyo dad nabadood ku soo duushayin ka joojiya maantay xaqiiqadii haayaan suldaanka ayaa dhanka kale baaq cod dheer oo toobadkeenna u diray maleeshiyaadka weli nool ee ku jira safka cadowga kuwaasoo ugu baaqay inaysan soo aadin dabka ka shidan wilaayada galgaduud ee ay ku gamaarayaan saraakiisha iyo maleeshiyaadka riddada ee ku soo xadgudbay ku dhaqanka shareecada islaamka dadka kale waxaan leenahay dadkaanu oo soomaalid waa wiilal soomaaliyeede oy dadkan ka soo tageen hadda kuwaanu way tageen laakiin kuwa dambe waxaan leenahay niman yahow ka reebna
wasiir ka tirsan maamulka sohyuuniyadda yuhuudda ayaa la ilmeeyey dhiigbaxa xooggan ee ku socda askarta yuhuudda walaalkeen elyaas cabdulaahi ayaa faafahinta warkaasi inoo haya wasiirka maaliyadda maamulka ee isugu yaraa israa'iil ayaa aad uga murugooday una adkaysan kari waayey dhigbaxa ku socda ciidamadooda isagoona ilinta ceshan kari waayey xilli uu hadal ka jeedinaya goob fagaara ah oo ay ku sugnaayeen tobaneeyar ruux bisaleel smotridg ayaa sheegay in wax aanan loo adkaysan karin ay tahay jaximada ay lugaha kula jiraan askartooda markii hore u soo biratuntay bireenta abriyada reer khaza wasiirkanna oo ay indhuhu guduuteen ilmaduna ay buuxdhaafisay ayaa dhowr jeer waxa uu ku soo celceliyey in si aad ah uu uga xun yahay dhimashada askarta yuhuudda iyo fashalka heesta xukuumaddiisa waxaana wakhti xaadirkaas uu hadal ka jeedinaya sidoo kale laga daawanayo telefishinno kala duwan dhimashada sahayanada ayuu sheegay inay gaartay heer aanu noloshiisa horay u arag isagoona dhanka kale caddeeyey in dagaalada khaza iyo lubnaan ay kala kulmeen khasaare xooggan mar hadalku uu bartamaha sii marinaya smotridg ayuu sheegay in aanan loo meeldayin oo aanan laga fiirsan qiimaha lacageed ee lagu bixinayo dagaalkan oo uu ku tilmaamay mid aanan marnaba u qalmin qarashka ku baxay waxaa xusid mudan in catowga iyo ilinqubidda ninkan ay uga horraysay horinta iyo horboodidda dagaalka hadda ka socda gudaha khaza waa xubin muhiim oo ka mid ah raggii netanyahu uu uga hanjabay in xilka ay ka xayuubinayaan haddii uusan dagaal dhulka ah ku gelin marinka khaza dhanka kalena sida warbixinnadu ay sheegayaan waa ninkii madaxa sahaynada ku qasbay in horraantii bishii seteembar ee sannadkan laba kun afar iyo labaatan ay duulaan dhanka dhulka ah ay ku galaan dalka lubnaan waana isla isaga kan maanta baraha kala duwan ee internetka uu ku baahay muuqaalkiisa weliba isagoo kibir jabay una muuqda mid rumaysan in wixii uu aaminsanaa oo idil ay ahaayeen dhalanteed iyo hadal aanan dhaafsiisanayn afka baarkiisa shukran aqoona elyaas siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan murtadiinta ayaa si adag uga soo horjeestay go'aan ka soo baxay shir magaalada muqdisho uga socday madaxa kooxda riddada iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada shahaadala dareeryada ah marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya waxaa maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya uu shir uga socday madaxda murtadiinta ah shirkaas oo dhowr mar oo hore fashil ku soo dhammaaday ayay ugu dambeyn villa soomaaliya faafisay qodobadii ka soo baxay waxaa durwaba qodobadii ka soo baxay shirka si adag uga soo horjeestay mucaaradka xasan gurgurte kuwaasoo ay ka mid yihiin mutad shariif sheekh axmed murtade xasan cali kheyre iyo murtade cabdiraxmaan cabdishakuur oo hadda ah xildhibaan war-saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen ayay ku sheegeen inay mucaaradsan yihiin muddo kordhinta loo sameeyey maamul goboleedyada riddada ah oo muddo hal sano oo kordhin ah loogu daray qoraalka ay soo saareen ayaa lagu yidhi waxaan si adag u cambaalaynaynaa go'aanka muddo kordhinta sharci darrada ah ee qaar ka mid ah xubnaha golaha wadatashiga qaran u sameeyeen dowlad goboleedyada qaybta ka ahaa shirka go'aankan wuxuu dalku u horseedayaa qalqal amni iyo xasilooni darro siyaasadeed waxay kaloo eedeyn xoogan u jeediyeen xasan gurguurto oo ay sheegeen inuu damacsan yahay muddo kordhin iyo inuu isagu maamulo guddiga doorashooyinka madaxda qaar ka mid ah maamulada riddada ah ayaa isaga maqnaa shirkani sida maamulada jubbaland iyo puntland wuxuuna hadalka ka soo yeeray mucaaradka kooxda murte xasan gurgurta imaanaya xilli siyaasadda murtadiinta ay marayso halkii ugu liidatay islamarkaana ay ku sugan tahay jahawareer dhan walba ahaa shukran akhwana marwan munaasabad lagu iclaamiyey golaha nuqabada wilaayada jubbada hoose ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayadaas walaalkan bashiir muxuudiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya xaflad ballaaran oo lagu maamuusayey kulan dowra ee barbar socotay kaas oo ku soo gebagaboobay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ujeedkiisana uu ahaa soo xiritaanka dowro qaadatay muddo toddoba maalin ah waxay odayaasha dhaqanka oo aragga kulanka la qaatay wilaayada islamarkaana ka faa'iidaystay dowrada markii ugu horraysay munaasabaddanna waxay ka dhacday xarun iyaga gaar u ah oo dhismihiisu qaadatay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waa dhismo dhagax ama sar si qurux badan loo naqshadeeyey dhismihiisa waxaana uu leeyahay xafiis maamul howl lagu qabto kulammada salaadiinta ayna ka dhacaan munaasabaadka muhiimka u ah golaha dhaqanka iyo maamulka wilaayada muhiimaddii kulanka ma ahayn soo bandhigidda dhismaha quruxda badan ee maamulka uu ku maamusay dhinac ka mid ah garbihiisa ugu muhiimsan oo ah odayaasha dhaqanka oo bulshada kaga jira baal muhiim ah balse waxaa xafladda lagu weyneynayey dowradii soo idlaatay iyo kulankii labada dhinac ay soo dhammaysteen ugu horeenna waxaa madasha laga akhriyey bayaankii ay soo saareen golaha dhaqanka jubbada hoose oo lagu shaaciyey hoggaanka salaadiinta gobolka goluhu wuxuu kulan ku doortay suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed guddoomiye xoghayn oo loo doortay cabdifataax xasan qalinleh iyo afhayeen oo loo doortay suldaan macalin maxamed cabdi duuba dhankooda suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed guddoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ee jubbada hoose suldaan macalin maxamed cabdi duuba afhayeenka odayaasha dhaqanka iyo suldaan cabdulqaadir xaydar ayaa iyaganu kelimeedka kooban munaasabadda ka jeediyey nuqabadu waxay u yihiin lafdhabar mujaahidiinta iyo tadbiiqu shareeca waxayna maaragtay hiil iyo la garab taagan yihiin mujaahidiinta beriga africa waxaan ballan qaadaynaa inaan naf iyo maalba ku bixin doonno siina laba jibaari doonno waxaa kaloo halkaa ku qaadana asadaqa sadaqada in la bixiyo ugu horraysa infaaqu fii sabiili illah waxaa kaloo qaadanay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraqu in ilaahay xariggii lagu dhego aanan lagu kala tegin waxaa kaloo qaadanay alcilmu iyo culuumuhu halka ayaa ku qaadanay in wax badan oon la koobi karin waxaan ku tashinay inaan dardargelinno jihaadka bariga afrika ka socdo maal iyo nafba bannaan ha u istaagno raggaan abaawilno qeyb muuqata aan ka qaadanno isbeddel cusub laga arko jubbada hoose oo jihaadka bariga afrika ay ugu qaybgelayso sheekh axmed abu yoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ugu dambeyn soo xiray kulanka iyo xafladdii lagu soo xirayey wuxuuna ka hadlay dhinacyo kala duwan fa jazaakum allahu khayran annagana kaan walaay ahaan waxaan leenahay waa idinla dooranay barnaamijkaas idinkana waxaan idinka doonaynaa maadaama xafiiska meesha ku yaallo in habeen iyo malaha u soo jeedaan sidii kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala aan kor ugu qaadanaya dhismaha maamulkan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee jiridda loo aasay bilowgii bishii ramadaan ee lasoo dhaafay wuxuu allaha fadligii muddo siddeed bilood gudahood uu xaqiijiyey waxqabad ballaaran oo deegaanadan aysan martigelin wixii ka horreeyey muddadaasi waxayna ku timid isgarab qabsiga dadka deegaanka oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka iyo maamulka uu halkan ka hirgeliyey maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo guulo waaweyn ka gaaray in badan oo ka mid ah ahdaaftii uu higsanaya ee bulshada loogu soo xulay shukran akhuuna abu ayman kooxa burcad koonfur afrikaan ah ayaa dilay ruux soomaali ah xilli ay sii kordhayaan dilalka iyo boobka loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas nuur cali warsame abushayba xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in qof soomaaliyeed oo ka mid ahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee halkaasi u shaqo tegay lagu dilay goob ganacsi oo uu ka howlgelayey ilwareedo deegaankaah ayaa soo tabinaya in falka dilka uu ka dhacay deegaan ku dhowa magaalada cape town oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalka koonfur afrika halkaasna lagu dilay sulaymaan axmed maxmuud goobjoogyaal ayaa soo sheegay in wiilkan oo ahaa mid aad u da'yar ay ku xubaysan oo burcad koonfur afrikaan ah ku dhex dileen dukaan ganacsi oo uu ka shaqaynayay kaasoo ku yaala xaafad ka tirsan degmada isku raranka ah ee khayaaliisha ee ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada cape town kooxda burcadka ah ee dilka geysatay ayaa la soo wariyey inay goobta ka carareen dilka kadib ma jirin howlgal dad lagu soo qabqabtay oo ay sameeyeen ciidamada booliska kuwaasoo lagu eedaynayo inay iyaguba qayb ka yihiin dilalka iyo dhaca ka dhanka ah dadka ajaanibta ah ee dalkaasi ganacsiyada u tegey bilihii lasoo dhaafay waxaa aad u sii kordhay dilalka boobka hantiyadeed ee soomaalida loogu geysanayo dalka koonfur afrika shukran akhwana abushayba ugu dambayntiina kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo waxgaradka mid ka mida deegaanada hoostaga degmada baar dheere ayaa ku soo gabagaboobay deegaankaas walaalkeen cazaam carafaad ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya kulankan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga gedo uwaasyada nabadoonnada ganacsatada iyo waxgaradka deegaanka shanqolow oo ah deegaan hoostaga degmada baar dheere ayaa ka dhacay gudaha deegaankaas kaasoo looga arrinsanayay horumarinta bee-ada iyo qodobo kale gabagabadii kulanka ayaa waxaa idaacadda islaamiga andalus la hadlay qaar ka mid a uwaasyada nabadoonnada ganacsatada deegaanka shanqolow iyagoona ka hadlay kulanka u dhexeeyey iyaga iyo wilaayada islaamiga ee gedo waxaan ka wada hadalnay horumarka deegaanka ayaan ka wada hadalnay annaga iyo wilaayada annada talabixinna waa bixinay sida caafimaadka sida biyaha jidadka sida horumarka deegaanka walaayadannadan way nala qaadatay garabkeeda allaha galo waxaan ka wada hadalnay inuu ilaahay diinkiisa aan isu garabsanno dhammaan saqiir iyo kabiir markii unana ganacsaday reer shangolow may eedanka faraxsanaa hana booqashada walaayada hana booqatay ina horta una iska kaashana horumarka deegaanka iyo horumarinta jihaadka inti una siiwan insha allahu tankara la dagaalanka gaalada anti una inas garabsan mawalay ade una inuna gaala anta koyto katalido dastuursha ika socda diidni waan isla qaadana insha allahu tan kale mayleraayi walaaladan hadhawaayan iyadan ka faraxni ninkoyow kiisho iyo oo mayleraayi talabixintiyo waraysadeen italadi un sheegniyo noo qaadenba iyadan ka dhawaayni maylana ma is garabsaane wali humaanga isku reebnen wali sama isla wednen gaaladana la dagaalagnen aylaku fadheenoy awalan horta ilaahay subxaana wataala in mahadnagaana thaaniyan akhyaarta xana boobati iyo runtii umahadnagaana kulan eed iyo eed qiimaan leh yaa ku dhihi raabtan deegaanka shanqolow runtii kulankan oo macnaha walaayada islaam ganacsato reer shanqolow ah odayaalka nabadoonadii waxgaradkii shirar aan dhunyin inay macnaha kulmo edhi oo lagu wada tallada arrimaha aayaha iyo mustaqbalka iyo horumarinta deegaanka iyo horumarka diinta islaamka in kuwa talada jasaahum allahu khayran arrin ciidanka faraxsano farxadan wallaha kuba kurame runtii macnaha tala bixin oo eed eed qiiman leh akhyaartii wanaagsanaytay macnaha kulankaa ku iibgalay sida ganacsatada sida nabadoonada sida waxgaradka jasaahum allahu khayran walaayada islaamka oo gobolka socota oo macnaha kulankaas yaana macnaha qabatay yaana jasaakum allahu khayran lana arrin eed iyo eedanka faraxsano arrin qaali ow may qaadanay go-aan eh ini una macnaha waxyaabahee xun oo dhan isku reebna walisagna una garab siina naf iyo maalna macnaha magala garab taagnaa jihaadka oo ilaahay subxaana wataala kitaabkiilaka dafcayo mana yaal garab taagna runtii waana macnaha arrin horumar ew in bulshada bulshaweynta macnaha iyo maa dadka walaayada muslimiinta taladan fadheedan aayaho iyo danada ku taladanna arrin eed iyo eed qaalin ew waa in macnaha inshaad arrintan xaqiiqa dareenkaana meeli shalay roogi geekama roogna alxamdulilah mayba diyaaran inaa markaa go-aanka isla qaadani in uuna macnaha dargelina taagana kulankan ayaa qayb ka kulamada ka socda degmooyinka deegaanada wilaayada iyadoona sidan oo kale kulankan kulanka xigay uu ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqe ee wilaayada islaamiga gado shukran akhwana cazaam warbixintiisaas dhegaystayaal waxay u dambeysay warkeenii subaxnimee saakay tan iyo kulantideenna dambe warkan la mida intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ناصرنا نعم المولى ونعم النصير